waxaan aad ugu faraxsannahay maanta bito mashruucan ee aynu dhagax dhigayno ee ah maskaxdii gobolka maskaxdii gobolka maskaxda gobolka markaan leeyahay waxaan ka wadaa dhaqaalihii aan haysanay barnaamijkaan markaa assessmentiga aan samaynaynay ee doctor cali kulle waa nala socdaa bulshadu waxay xaq u lahayd inay kala doorato dhowr meelood waxyaaba nooga baahi badnaa yaa jiray mashruucan laakiin waxaad bulshadanu ay ku dooratay mashruucan waa laba qodob wey oo u baahan in la fahmo number one wixii aan ku dooranay waxay ahayd dawladnimadu waa waxa ugu fiican ee investmentiga lagu samaysto dawladnimadu bayskeeda haddaad dhisato waa meesha lagu aruursho bulshada aqoonteeda iyo maskaxdeeda waa meesha lagu aruuriyo bulshada dhaqaalaheeda waa meesha lagu aruuriyo bulshada xoogeeda kadibna investmentiga oo la aruushay yaa dib bulshada loogu celiyaa bayskii dawladnimo ee gobolkan uu lahaa oo ahaa meeshii muraayadda ahayd inaan baahiyihii kaleeto dhinta meel iska dhignaa iyaga aan prioritiga siino waa barnaamij dadkan reer garbahaarey aan aad ugu ammaanayo insha allah ilaah idankiisna mashruucii dawladnimo maantayta waa dhagax dhigan yahay waxayna noqon doontaa meeshan meel si fiican insha allah u shaqaysa bulshadana u adeegta
wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland muddoba waxay ka howlaneed inay samayso barnaamij amba strategic plan kaasoo lagu alaangarayn doono national development plan oo liidka ka ahaa wasiirkii wasiir ku-xigeenkii hore qorsheynta wasiir qoloco oo una yahay hadda wasiir ku-xigeenka maaliyadda laftarkiisii waxaa ku jiro qayb ah infrastructureka dib u dhiska kaawayaasha dhaqaalaha iyo dhan marka waxaan leenahay waan imaan doonaa anigu garbahaari marka igu horreysaan imaado waay laakiin ma aha marka ugu dambeyso waa safar bilow ah waad shaqayseen soomaalina waa ogta wuxuu ma qarsamaan ma qarsamaan laakiin meesha waxaa jira duruuf dhaqaale oo heer qaran ah marka laftaas qaruurta leh qaylaa wax looga soo saari karaa runta markaa laguma soo xasuusanayo kaliya gobolka wadanka waxaa leeyahay dhibaato weynaa gaartay oo aragtay burburka ka dhacay meelwal buu yaala laakiin waa laysdhaamaa gedo waa inay ka daba tagtaa gobolada kale